ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة waxaynu ku soo jirnay kitaab albuyuuc kitaabkan cumdat alaxkaam waxaa noo soo dameeyey baabkaynu ku jirnay oo ahaa baabu rahni wagayrih baabkii ka hadlaayey rahanta waxyaalaha la kala rahmado ama curaarta loo yaqaan waynu ka soo hadalnay iyo kayrkeed oo ay ka mid tahay hadda mowduucan cusub aynu gelayno oo loo yaqaano shufca waxa uu leeyahay can jaabir bni cabdillaahi saxaabigaas radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi jacala wuxuu yeelay wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa qada annabiyu nebigu wuxuu xukumay sala allahu calayh wasalam bishufcati shufcadii shufco waxaa la yidhahdaa isla wadaag beer ama bogcad ama dhisme la wada wadaaguhu mid ka mid ah dadkii wadaagay uu ka iibiyey qof kale iyagoo aan la ogeyn kuwa la wadaaga waxay xaq u leeyihiin marka inay soo ceshadaan oo lacagtii maaragtay ninka ka baxday oo meesha iibsaday ay u celiyaan shufca la yidhaahdaa aan ku celiyo shufco waxaa la yidhahdaa ama shufcada nebigu wuxuu ku xukumay tusaale ahaan boos la wada wadaago gurigan hadda waxa weeyaan labaatan afartan oo kale ama konton labaatan konton oo kale laba qof baa wadaaga ama saddex qof baa wadaaga mid ka mida qof ka iibiyey qofka marka meesha wax ku lahaa xaq wuxuu u leeyahay qofkaa laga iibiyey inuu lacagtiisa u celiyo yidhahda iska taga daba taasa waxa la yidhahda shufca la yidhahdaa ama beer bay noqotaa ama bogcad bay noqotaa waa wax la wada wadaagahoo aan weli la qaybin oo saa loo wada leeyahay baa mid ka midihii go-aan ku gaaray inuu iska iibiyo oo qof kale ka iibiyo ama uu iibiyey kuwii la lahaa xaq waxay u leeyihiin ninkii iibsaday inay lacagtu u celiyaan taasaa waxa la yidhaha marka shufca la yidhahdaa marka culummadu arkaaniyaba u yeelaan oo maalan yani markay ka hadlayaan waxay yidhaahdaan waa in la helaa shafiici waxa la yidhaahdo shafiicina waxa weeyaan yani qofka isagu marka horeba shufcada ama qayb ku lahaa dhismaha ama bogcadda ku lahaa sidoo kale mashfuucu calayhi qofka lagu wareejiyey oo hadhow la raba in lagala soo wareego sidoo kale mashfuucu fiihi oo ahayn meeshii la helo la wada wadaagay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xukumay bishufcati shufcabu wuxuu ku xukumay fii kulli maa shay dhammaantii lam yuqsam aan la kala qaybin inta bogcaddaas bayn wadaagnaa labaanu nahay lama kala qaybin weli nin baa marka isagu hebel uu yaqaanay ka iibiyey iibintuu ka iibiyey baa qofkii bogcadda wax ku lahaa xaq wuxuu u leeyahay qofkaa laga iibiyey inuu lacagtiisa u celiyo dhaho suuqa iskaad marka maca salaama oo saa ku soo ceshado bogcaddii laakiin haddii bogcadda la kala yaqaano nin walba intuu leeyahay haddii la yaqaano nin walba intuu leeyahay oo ay kala qaybsan tahay shufco lama yidhaahdo waa inayan kala qaybsanaynoo la wada wadaago ama hal albaab laga soo galaayo ama hal bogcad ay tahay ama hal beer ay tahay lawada wadaago faidaa waqacat alxuduudu hadday xuduudi dhacdo oo meeshii la kala qaybiyo nin walba intiisa yaqaano uu gaar u leeyahay wa surifat iduruqu waddada laga soo galayana la kala leexsaday oo nin walba meel uu gaar u ka soo galaya meeshaas falaa shufcata shufca ma jirto shufca marka waxaynu waxa la yihahdaa bogcad ama dhisme ama beer la wada wadaago oo labadii qofa wadaagay mid ka midihii hebel ka iibiyey baa ninka ku haray xaq wuxuu u leeyahay ninka inu lacagtiisu u cesho maxaa yeeley shufcadii waa la wada lahaa mana kala qaybsanayn meesha waa la wada lahaa taasaa marka waxa la yhaha shufca la yidhaahdaa nebiga calayhi salaatu wasalaamna saasuu ku xukumay marba haddii ayan meeshu kala qaybsanayn oo nin walba intiisii ayan gaar ugu go'nayn oo la wada wadaago labada qofa wadaaga qofka iska iibinaya waa inuu u sheegaa qofka la wadaagay oo u bandhigaa sababta lama kala yaqaano nin walba intuu lahaa can jaabir bni cabdillaahi qaala jacala wuxuu yeelay wa fii lafdin kale wuxuu leeyay qadaa wuxuu xukumay annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xukumay bishufcati shufcadii isla wadaaggii wixii la isla wadaagay fii kulli maa shay dhammaantii buu ku xukumay lam yuqsam aan la kala qaybin oo la wada wadaago aan la kala aqoon nin waliba qaybta uu leeyahay ay u go'nayn faidaa waqacat ilxuduudu hadday xuduuddii dhacdo oo la kala qayqaybiyo oo hebel intaanu leeyahay cali intaanu leeyahay waddadaana loo dhexaysiiyey haddii arrintu saas tahay oo wasurifat iuruqu waddadana la kala leexiyo nin walba meel gaar looga soo gelaayo falaa shufcata nin walba wixiis gaar buu leeyahay shufcataa lama yidhahda marka shufcadu marka waa wax la wada wadaago weeyaan meel baa la wada wadaagaa la wada leeyahay meeshaa la wada leeyahay baa nin ku tasarufay oo ninka iibshay ninka ku horeyba xaq wuxuu leeyahay ninkii inuu u yeero yidhaahdo lacagtaadi qaado meesha anaga wax ka deganaayo la wada qaadanaya xataa hadduu maqan yahay naa'ib buu soo dirsanaya xataa hadduu xataa hadduu xiran yahay oo xabsi ku jiro xaq buu u leeyahay inuu yidhaahdo u kaadaya lacagtiisana u celinaya ma qaadan kare taasaa marka shufca la yidhahdaa can cabdillaahi ibni cumara xadiiskana waa wuxuu ka hadlayaa waqfiga qofku markuu waqfo axkaamta yani waqfigu wax ka midu xadiskan tilmaamaya can cabdillaahi ibni cumara radia allahu tacala canhuma qaala cabdillahi ibni cumar wuxuu yidhi qad asaaba wuu helay cumaru cumar baa wuxuu helay ardan dhul buu helay bikhaybara meesha khaybar laga yidhaahdo waa meesha yuhuudda lagula diriro weeyaane ayuu dhul ka helay dhul baa laga siiyey marka la kala qaybsanayay dhulkii ayaa cumar radi allahu tacala canhu dhulkii qayb laga siiyey cumar baa dhul ka helay dhulka loo yaqaano khaybar magaalada la yidhaahdo faata الnabiya nebiga calayhi الsalaatu wasalaam buu u yimi yasta'miruhu isagoo yani tala weydiinaya fiiha dhexdeeda cumar radi allahu tacala canhu dhulkii marka la qaybinayey meesha khaybar la yidhahdo nebiga calayhi salaatu wasalaam duulaanka watu ku qaaday oo dhulkii lala soo wareegay dhulka marka loo qaybinayay saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam cumar baa dhul ka helay marka cumar wuxuu rabaa dhulkan inuu waqaf ka dhigo marka nebiga calayhi salaatu wasalaam buu yimi yasta'miruhu fiiha isagoo la tashanaya tala weydiinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam faqaala markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow inii anigu asabtu waxaan helay ardan dhul baan helay bikhaybara meesha khaybar loo yaqaan baan dhul ka helay nasiibkayga yani ugu soo hagaagay dhul baan helay oo khanimadii ku helay lam usib aanan helin maalan xoolama aanan helin qadtu weligay huwa xoolahaas anfasu cindii minhu ka qiimo badan oo ka wanaag badan yacni minhu dhulka isaga ah waxaan helay dhul baan helay oo aanan weligay dhul ka qiimo badan aanan helin yaa rasuulallahi rasuulkii ilaahay innii asabtu ardan dhul baan ka helay bikhaybara lam usib aanan helin maalan maal ma helin qadu weligay huwa anfasu cindii looga jacayl badan yahay agtayda minhu beertaas beertaas beer aan ka jeclahay weligay ima soo marin xoolahaas xoolaha ka qiimo badan weligeed ima soo marin famaa ta'murunii bihi maxaad ii amraysaa marka waxyaalaha wanaagga ah saxaabada markay soo gasho ilahay bay u dhiiban jireen subxaanahu wa tacaala wataynu soo marnay lan tanaalu bir xataa tunfiquu bima tuxibuun markay soo degtay saxaabiga watuu beertii loohan jiray bayruuxaa uu saa ku sadaqaystay uu nabiga calayhi salatu wasalaam ku farxay cumarna beertan wuxuu yidhi weligay xoolaha ka qiimo badan ima soo marine famaa ta'murunii bihi maxaad ii amraysaa rasuulka ilaahayow yacni nebigu waa wuu garanayaa inuu ka wado waan sadaqaysanayaaye maxaan sameeyaa faqaala nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi in shi'ta haddaad doonto xabasta waxaad haynaysaa aslaha asalkeeda asal ahaan waa haysanaysaa oo qofna ku wareejin maysay beertii wa tasadaqta waxaad bixinaysaa biha iyada waa sadaqaysanaysaa oo beertii wixii ka soo baxay baad sadaqaysanaysaa nooc waqfiga ka mida weeyaan beertii asal ahaan inaad haysato laakiin tira wixii ka soo baxa sadaqa weeye masaakiinta lagu sadaqaystaa ceel baa qodaysaa asal ahaan ceelka waa haynaysaa si aan cid kale loogu dhibin u dayacmin laakiin biyihii biyihii ee ka soo baxayay masaakiintii cid walbaa qaadanaysa guri baad dhisaysaa weyn waxaad leedahay gurigan asal ahaan waa haynaysaa laakiin waxaa degaya dadka safarka iyo meelaha ka yimaadaya baa degaya oo ilaahay dartii waqaf buu u yahay lama kale laha asal marka waa asalkaa haynaysaa oo cidna ku wareejin maysaysaan u dayacmin marka nebigu wuxuu yidhi haddaad rabtana guriga intaad hayso asal ahaan wixii ka soo baxaa beertaa sadaqay qaala nebiga qaala marka wuxuu yidhi raawiga xadiiska fatasadaqa bihaa cumar waa sadaqaystay kayra annahu laa yubaacu lama iibinaayo asluhaa asalkeeda asalkeeda marna la iibin maayo lakin wixii ka soo baxa dadka muslimiinta baa lagu sadaqaysanaya marka waqafku yani cuntada beeraha meel walbuu galaa innagu waxaa laga yaabaa inta badan masaajid baa baa mataqaanaa ee bay u naqaanaa waqfi keliya maalmood baan isweydina masaajid laga dhisaa galos horteeda horteeda baan qolo waxaa la yidhi masaajid halkan waxaa ka dhow saddex ilaa sa- laba masaajid baa ka dhowba waxba kama foga saasde meeshu waqaf bay ahayd hadda waqafku masaajid keliya maaha qofku hadduu doono mool buu ka dhisi karaa intuu mool ka dhiso waa la kireenayaayo wixii ka soo baxa la sadaqaysanaya masaakiin lagu sadaqaysanaya taasaa ugu khayr badan oo lacag mataqaanaa oo weligeed soconaysaa marka masaajid keliya maaha qofka haddaa dhul sadaqaystaa beer buu ka dhigi karaa hoteel uu dadka masaakiinta waddada maraya oo safareyda ay seexdaan buu ka dhigi karaa ee meel mool ah oo tukaamadii la kiraynayo oo wixii ka soo baxa masaakiin weligeed la sadaqaynaya buu noqon karaa walaa yuuhabu lamana hibaynaayo asalkeedii baa la haynayaa lama iibinaayo asal ahaan walaa yuuhabu lamana hibaynayo cid loo hibayn maayo walaa yuurahu la dhaxli maayo oo ilmo cumar hadhow dhexli maayaan markii cumar dhinta radi allahu tacaala canhu faqaala marka wuxuu yihi fatasadaqa cumaru cumar baa wuxuu ku sadaqaystay fi lfuqaraa'i dadkii fuqarada ahaabuu ku sadaqaystay wa fi lqurbaa iyo dadkii qaraabada ahaabuu ku sadaqaystay wa fi riqaabi addoontii baa lagu sadaqaystay addoonta in lagu xoreeyo ama qof addoona waxba haysanoo in lagu siiyo ama qof addoon raba inuu isxoreeyo wataynu soo marnay bariira waa tii caaisha maaragtay tiri reerkaygii baan raba inaan iska xoreeyo sagaal waqiyadood bay igula ballameen inaan bixiyo sanad walbana waqiyad keeno saanu xoroobo qofkaasoo kale lagu sadaqaysanaya wa fii sabiili illaahi dadka jidka alla subxana wa tacala ku diriraya baa lagu sadaqaysanaya wabni sabiili qofka safarayda ah oo safari ku jira baa ku soo leexanaya cunto laga siinaya oo ummad cabbaar seexanaya beertii wadayfi qof martiyaha magaalada yimi beertii baa la geenaya timirtii wixii baa laga siinaya saasaa la samaynaya marka walaa junaaxa ceeb dhib ma leh oo ku dembaabi maayo calaa man qof weliyaha hawsheeda hayaa ila beerta waa in qof loo dhiibaa haddii la yidhahdo ma qofka doonaa galaya ka soo baxaya waa kharrimayaan wixii qof in mas-uul looga dhigahoo isagu furaheeda hayo oo eh, meeshii joogo baa la doonaya marka qofkaa isaga ah hadduu wax ka cuna ka warran marka qof baa tiri meeshaan waqaf weeye meeshaas beerta waqafka masaakiinta iyo dadka jihaadka ku jira ardada masaakiinta kullisii furihiina waa kan isagii marka maxaa xaalkiisu noqonaya laa junaaxa dembi male calaa calaa man qof dushiisa weliyahaa hawshaa hayoo tawalliyey oo taladeeda hayaa an ya'kula minhaa inuu beertii ka cuno bilmacruufi si macruuf ah maaha inuu kiis buuxsanaayo oo baawur ku raranayo oo meelaha geysanaya maaha laakiin si macruuf inuu wax uga cuno kaga quracdo oo maaragtay wax ka cuno leeyahay isaga hawsha haye ow amase yucima hadduu ka inuu ka quudiyo sidiiqa eh, sadiiqan qof saaxiibkiisa u yimi maalan inuu timirta wax uga soo gooyo wax ka siiyo hayra mutawalin hayra mutamawilin fiihi isagoo aan maal ka dhiganaynin hayra muta hayra mutamawilin isagoo aan maal ka dhiganaynin buu saa samayn karaa fiihi beerta dhexdeeda oo markuu miskiinka wax ka siinaayo saaxiibkii wax ka siinayo isagoo wax ka cunaayo waa inuusan u qaadan inuu isagu maal uu leeyahay ahayn maal uu leeyahay inay tahay inuusan u qaadan baa laga- la rabaa wa fii lafdin lafdi kalena wuxuu ahaa kayra muta'ahirin waa isku macno weeyaan maal ka dhiganayn aan urursanaynoo maal ka dhiganayn kayra mu- kayra kayra jaamicin oo la macno tahay oo beertii wixii ka soo baxay isagoo aan urursanaynoo maal ka dhiganayn xadiiska marka wuxuu tilmaamay qofku markuu rabo inuu wax hibeeyo yacni cafwan hibadu waa inoo iman doontaa way kala duwan yihin hibada iyo waqafku markuu qofku wa- wa- wax waqfinayo inuu saas samayn karo hadda innagu kutubta arkayno een, waqfi dad baa waqfay oo masaajidkan u waqfay meeshii loo waqfay un baa baa mataqaanaa ee, buu- baa loo ogolyahay bes qofka waqfay waxa ugu talagalay unbaa lagu qabanayaa marka qofkii raba inuu beer sameeyo kale oo raba inuu waqfo oo kale saanuu samaynayaa magaladan haddii nin baa ugu lahaa beer halkaasoo magaalada geeskeeda uu macaceel uu ka qoday ee agoonta iskuulka baan mataqaanaa ku sadaqaystay buu lahaa buu igu yidhi micnaha wix- beerta haddee baxdo oo wixii ka soo baxa maaragtay in ciyaalka agoonta ahoo in la siiyo marka waa fiican tahay arrimaha noocaas oo kale ah marka cumar radi allahu taala canhu beertii ugu fiicnayd weligaa haddaa wax la baxaysana een, waxa fiican maaragtay inaad la baxdo wax wanaagsan waxaad nacday lalama buuxo wax aduu aad jeceshahay baa lala baxaa saas sadaqda ku fiicanta cumar wuxuu leeyahay beertaani beer wax ka qiimo badan xoolo ka qiimo badan weligay ma soo gelin buu yidhi oo maca daalika wuu qaybiyey hadda ka hor baan tilmaamay bayr ruuxa beerta la oran jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu ku farxay buu wuxuu aad ugu farxay wuxuu yidhi daaka maalun raabix buu nebigu yidhi waa maal ribxay buu nebigu yidhi beertaas aad maanta bixisay beerta haddeer waxay ku olaan jirtay masaajidka nebiga ilinkiisa magaalada madiina oo nebigu waa geli jiray biyuu ka soo cabi jiray oo teori ka cuni jiray marka nebigu wuxuu yidhi wuu- beertii markuu bixiyey maal ribxay weeye oo ilaahay subxaanahu wa ta agtiisa qiimo ku leh hadda beerta xaggee aaday beerta waxay ku jirtaa maxay masaajidka nebiga lagu tukadaa hadeer masaajidkii baa ku fiday masaajidka nebiga madiinada ayaa ku fiday beerta hadda masaajidka nebiga meesha lagu tukanaya qayb ka mida weeye soo maarta ilaa qiimahaasa lagu tukanaya ninka maalintaasu la baxay marka waxyaalaha ilaahi subxaanahu wa tacaala yacni qofka uu eh, darajo ku- kor ugu qaaday ka mid tahay inuu qofku la baxo waxa weliga u soconaya eh, niyadna ay ka tahay niyadna ay ka tahay can cabdillaahi bni cumara qaala marka wixii qofku sadaqaysto oo yani ka dhigo maxaa la yidhahdaa eh, waqfi ka dhigo waxaa la rabaa in saa loo ilaasho wixii loogu talagalay weeyaan qofka haya maalan hadday beer tahay oo kale ama maqaaxi hatay tahay qof baa oran kara maqaaxidaas maalin walba bariis baan karinaya iyo baastan karinaya dadka masaakiinta ah iyo saasa weligay ku soconaysaa qofka haya maaragtay inuu wax yar ka cuno oo wuxuu ka cuni karo oo si macruufa eh, dhib ma leh can cabdillahi bni cumara qaala qad asaaba cumaru cumar baa wuxuu helay arda dhul buu helay bikhaybara meeshii khaybar la ohan jiray buu ka helay jazaak allah shakr faata nabiya nebigu u yimi sala allahu calayhi wasalam yasta'miruhu isagoo id yacni tala ka dalbaaya kala tashanaya fiiha beertaas nebiga calayhi salaatu wasalaam faqaala markaasuu wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow innii asabtu waxaan helay arda lunba waxaan ka helay bikhaybara meesha khaybar la yidhaahdo lam usib aanan helin maalan maal qad waligay huwa anfasu cindii agteeda looga jacayl badan yahay minhu beertaas maal yani aan ka jeclahay ma soo marin ee famaa ta'murunii bihi maxaad ii amraysaa tala isi rasuulka ilaahi maxaan ku sameeyaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam yani wuxuu ka fahmay inuu rabo inuu wax sadaqaysto oo la baxo faqaala markaasuu wuxuu yidhi in shi'ta haddaad doonto xabasta waxaad haynaysaa aslaha asalkeediiba haynaysaa oo la gadi maayo wa tasadaqta waxaad sadaqaysanaysaa bihaa beertii wixii ka soo baxay ayaa sadaqaysanaysaa qaala marka wuxuu yidhi fatasadaqa bihaa wuu sadaqaystay hayra annahu laa yubaacu lama gadayo laakiin asluhaa asalkeeda lama gadaayo oo beertaasi ahaanaysaa walaa yuuhabu cidna loo hibayn maayo la siin maayo walaa yuurahu la dhaxli maayo hadhow markuu cumar dhinto qaala fatasadaqa wuxuu ku sadaqaystay cumaru cumar baa wuxuu ku sadaqaystay fi lfuqaraa'i fuqaradii wa fi lqurbaa iyo qaraabadii wa fi lriqaabi addoommadii wa fii sabiili illaahi jidka alla subxaanahu wa tacala wabni sabiili qofkii socotada ahaa socdaalka ahaa wadayfi iyo qofka martida magaalada marti ku ah laa junaaxa dembi ma ahaanin calaa man qof dushiis weliyahaa taladeeda haya qofka furaheeda haya dushiisa dembi ma ahaanin an ya'kula minhaa inuu ka cuno beertii xaggeeda bilmacruufi si wanaagsan si yani macruuf yani si caadi ah marka laga hadlayey eh, agoonta maxaa la yidhi faman- man ka- faman kaana haniyan fa- eh, falyastacfif waman kaana faqiiran he falyaakul bilmacruufi suurat annisaa marka laga hadlayo agoonta xoolaheeda qofka haya ba allah subxana wa tacala wuxuu leeyay qofka haniga ahi falyastacfif ha iska ilaasho xoolo badan baa haysataa carruur agoonah oo ama walaalkaa ka dhintay baad xooloodii haysaa marka adna maadaama maalqabeen aad tahay ka dhowrso xoolahaas waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf qofkii faqiirahoo agoon xooleeda hayaa si macruufa buu uga cunaya yacni baahidiisa aan dhaafsisanayn buu wax uga cunaya marka waxaa la yidhi qofka taladeeda hayaa beertaan oo loo dhiiba furaheeda inuu ka cuno si macruufa wax uga cuno dembi ma leh oo amase yuطcim ama ka quudiyo sidi- sadiiqan saaxiib ka quudiyo u yimi hayra mutamawilin fiihi isagoo aan beertii ka dhiganayn maal u leeyahay maal u leeyahay aan ka dhiganayn wa fii lafdin hayra mutaahirin hayra jaamicin aan urursanayn oo maal isagu leeyahay aan ka dhiganayn xadiiska marka wuxuu ka hadlaya waqfiga waxyaala la waqfo weeyaan qofku inuu wuxuu wax fiican waqf- waqfi ka dhigto weeyaan عن عن عمر قال حديث كان وحنا تسايا هبدا وحبات هبيسي او قف سيسي قف كي اساسا ما كلا سو نقون كرتا waxa siisay mise kala ma soo noqon kartid xukunkeedu muxuu noqonayaa marka qof baa hiba siisay maalan kaba soo gaari baa u hibaysay gaariga qaadaa tiri bilka bacda kala soo noqotay xaalkeedu muxuu noqonayaa marka beer baad bixiso waxaad tiri ama guri baa waxaad tiri agoonta qur-aanha loogu dhigo hadhow baa tiri "Walla- bilka bacdi wax- maya waxayga waa la noqonayaa xaalkeedu muxuu yahay can cumara radia allahu tacaala canhu qaala qaala wuxuu yidhi cumar radia allahu tacaala canhu xamaltu waxaan xambaaray yani waxaan siiyey u hibeeyey calaa farasin faras dushis fii sabiili illah jidka alla subxaana wa tacaala qof baa wuxuu hibeeyey faras inuu jidka ilahay kula dagaalamo yani faras baan waxaan siiyey qof rabe jidka alla subxaana wa tacaala ku diriro yani hibada weeyaan فأضاعه وضيعي مركب فرسكي فأضاعه وضيعي الذي كي ك... الذي كيبا ضيعي فرسكي كان وها عنده كي فرسك أكثر الجوجة ضيعي يعني كي فرسك لسيي أيا فرسك ضيعي ومارتي عنت حمي كدري يعني سي هدا وارتي حولا بدن كفرت سكوار جد دمر بحال صاري انتاس oo kintaal baa la saaray sun qaadi karin buur buu la fuulaya waan marka qaarkood waxaa kasta faraskii ama dameerkii baqal bay samayn jireen dameerku darbi madaxasaa ugu haya aa is leedahay kan maaragtay amuba ooyaa is leedahay waxa saaran ka yaabaysa cula saaran faadaacahu aladii kaana cindahu faraskii waxa dayacay ninkii haystay baa dayacay cumar marka wuxuu yidhi fa aradtu waxaan doonay an ashtariyahu inaan ka soo gato faraska anigaan ahaa ninkan waa- waa ku- u hibeeyey waan siiyey dagaal ku galbaan kuri jidka alla subxaana wa tacaala waa ku hibeeyey goorta arkay inuu faraska dayacay baan fa aradtu waxaan doonay an ashtariyahu inaan ka soo gato فظننت وحن مولي أنه يسوي يبيع إنه إيبيه إنه ربه برخص إنه يعني رخيص كو إيبنايو وحن سنين كان فرس كان وضيع أمو يسكا إيبنايو رخيص كو إيبنايو مركا إنا سوق سوقاتو ما ربي فرسكي يعني تسألي هن شيء إن أدو قف غارسي وغاريغا أرسين ضيعيو ما لن دمانا لو يرين أنكي غاريغا أد أوهي بيسايو أتري مساكين تاو حقوق أبو إيبنايا marka waad jeclaystoo istiri gaariga la soo noqo marka intaanu iibin fasa'altu nabiya sala allahu calayhi wasalam nabigaan weydiiyey oo waxaan ku yidhi rasuulki ilaahay ow, ninkii faraskii aan siiyey faraskii waa dayacayo haddana inuu iibinayaan u malnaya ma soo iibsadaa ma ka soo iibsadaa faqaala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa tashtarih ha iibsanin walaa tacud hana ku noqonin fii sadaqatika sadaqadaada ha ku noqonin wain acdaakahu hadduuba kugu siiyo xataa bidirhamin hadduu lacag kugu siiyo badan tiro badan kugu siiyo faraskii aa bixisay oo hibaysay dibna marna sadaqadaada ugu noqon xataa hadduu lacag fiican ku- yacan dirham keliya kugu siinaayo dirham xaw maaha waxaa laga yaaba farasku inuu boqol joogo boqol dirham xataa hadduu hal dirham kugu siinaayo ha ka iibsan buu yidhi maxaa yeelay marka sabab faina alcaa'ida kan ku noqonaya fii hibatihi hibadiisa qofka ku noqonaya kalcaa'idi wuxuu la mid yahay mid ku laabanaya fii qay'ihi matagiisi waxaad hibaysay oo aad bixisay qofka ku laabanaya hibadii wuxuu la mid yahay qof mataq yani intuu matagay matagiisi cunaaya ma jiraan marka qof intuu matago matagiisi dib u cunaaya ma jiro wax laga wax laga yeeqsada weeye marka waxaad qof u hibaysay oo ama shaar siisay ama gaari siisay ama wax noocaasa siisay inaad dib ugu noqoto tiraad waxay igii soo celi waxay la mid tahay adoo matagay matagaaga cunaya marka yacni ma bannaano inaad saa dib ugu noqoto faras jidka alla subxana wa taala lagu diriraayo oo dayacmay oo raba inuu ku soo ceshado baa laga diiday maxaad ka malaysa waxyaalo kale marka qofku inuu ku noqdo maaha waxa mar sadaqaysatay sadaqadaa waa bixisay waxaad hibaysay hibadaa waa bixisay inaad ku noqoto marka maaha ii soo celiya gurigaygii aan siiyey masaajid ka dhigaan kabacdi waxaan imaya guriga u baahnay soo ceshanaya qof matag intuu mataqay matagiisi cunaya baa noqonaysa wa fii lafdin lafdi kale wuxuu leeyahay faina aladii kii yacuudu ku laabanaya fii sadaqatihi sadaqadiisa kalkalbi ay buu la mid yahay yaqii'u matagay qofka ku laabanaya sadaqadiisa intuu bixiyey dib uu noqonaya wuxuu la mid yahay kalkalbi ay buu la mid yahay yaqii'u matagaya uma ka bacdi yacuudu ku laabanaya fii qay'ihi matagiisii marka bal sii fogay ay baa laga dhigay badanaaba ayga waxaa lagu tilmaamaa wax aad u fog nebiga ilaahi subxaanahu wa tacaala nin yacni dadka cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta baray oo ka noqda reer bani israa'iil ahaa buu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku matelay ay ayga waa ogtihiin famahaluhu kamahali اlkalbi wuxuu la mid yahay ay buu la mid yahay ayga haddaad eriday haddaad u jartaba kulli waa hiraahiraya maxaa afku saas leeyahay marka ay afka saas leh buu la mid yahay marka ay ay haddii lagu simay oo la ay matagay oo matagiisa cun la mid yahay qofka sadaqadiisa aan ibadiisa ku noqonaya yacni maxay waxay ku tusaysaa marka xaarannimada arrinka isaga ah marka intaan xadiiska ku celin kana waa la mid soo socda marka can can ibni cabbaas رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام وحجري العائد كان كن قنايا في هبته هبدي سقف كن قنايا وحو هبيي كالعائد وحو لمدي مد كل بنايا في قيئه مد متجس كل لمدي مركا حديث كور لمدي هاي انظروا من حديث إن شاء الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حملت على فرس walaalaha ta ka mid a yani igu baraarujiya xadiiska mar haddaan akhrino inaan maradaad ku celino si si maarat weliba axaadiista ku jira tawl bayc xoogaya waa yara adag yihi xamaltu waxaan ku xambaaroo siiyey calaa farasin faras fii sabiili illah jidka alla subxaanahu wa tacaala faadaacahu wuu dayacay alladii kiiba dayacay kaana cindahu farasku agtiisa oo laa yacni faraska hayey kii faraska hayey baa faraska dayacay faaradtu waxaan doonay an ashtariyahu inaan ka iibsado فظننت وحمد أنه يسوي يبيعه إنه يبينه برخص والعقر كو يبينه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بان ويديه فقال مركز وحيري لا تشتريه هيبسا ولا تعودنا كلابا في صدقتك صدقة هذا وإن أعطاك هو هدو فرسك كوسينا بالدرهم هل درهم هدو كوسينا حتى هل درهم هدو كوسينا أكون نقول فإن العائد متى كلابنا في هبته هبدي سبح شيء كالعائد بلمد يمد كل لابطي في قيئه متجس وفي لفظ لفظ كلا وحو ليهي فإن الذي كي يعود كل لابنا في صدقته صدقديسا كالكلب أي بلمد يقيء متجيه حتى ثم كبعد يعود كل لابنا في قيئه متجس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال وحجري العائد كان كل لابنا في في هبته هبديسا كالعائد مد كل لابنا بلمد يهي في قيئه متجس يعني هبدا قف لابان يا متقول لابان عن نعمان بن بشير هذا كان waxa weeye ee hadiiskan wuxuu tilmaamaya caruurta marka wax la siinayo maadaama wax hibada aynu ku jirnay in loo cadaalad sameeyo kan waxaad siisa kana inaad siiso عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال تصدق علي أبي تصدق علي ويقول صدقيستي أبي آبهي با وحي يقول صدقيستي ببعض ماله ببعض ماله حوله سوح كم دقو صدقيست قالوا لها أبو سي أبي لقو صدقيستي إنه ودعنا هبلو هبل بانسي أفرت أفرت قيلة مرك عرب ضمبو لها قارب أسية مرك فقالت أمي هو يدي با وحي تري عمرة بنت الرواحة ليرها دايه laa ardaa raalli ka noqon maayo wiilkayga haddaa xoolahaasi raalli ka noqon maayo xataa tushhida ilaa aad markhaanti geliso rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam nebiga alay islat wasalaam hooyadii baa waxay tihi wiilkayga intaas xoolahaasi soo maaha haa raalli kama hebeta ilaa nebiga intaa geyso nebiga markhaanti ka noqdo arrinta waxay tiri meel fog gaarsii marka hooyadii baa waxay tihi la ardaa raalli ka noqon maayo xataa tushhida ilaa aad markhaanti geliso rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam fandalaqa abii aabbahay waa soo tegay ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama aabbahay nebigii rasuulku u yimi sala allahu calayhi wasalam liyushhida si uu markhaanti geliyo maadaama islaantii tiri nebiga u tago inaan wiilkayga xoolahaas gaar u siisay wiilasha kale aanan siinu wiilkayga gaar u siisay hadhow saan la isugu qabsan nebiga markhaanti geli marka uu soo dhaqaaqay odagii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimi liyushhida si uu markhaanti geliyo calىa sadaqatii sadaqadeeda nebigu waa dhegaystay wiilkaygaa intaas siiye xoolaha siiye bigaar u siiye faqaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam nebiga calayhi الsalaatu wasalaam baa aabbihii wuxuu ku yidhi afacalta haada saa ma samaysay biwaladika kullihim wiilashaada dhammaantood carruurtaada micnaha saa kulli ma samaysay qaala laa maya buu yidhi wiilkaan baan gaar u siiyey kuwa kale ma aanan siinin qaala marka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi ittaquu اllaha ilaahay ka cabsada oo wacdiluu cadaalad sameeya fii awlaadikum carruurtiina dhexdoodu cadaalad sameeya carruurtiinna u cadaalad sameeyo kan waxaa siisan waa inaan ka siiso weeye farajaca abi aabbahay baa soo laabtay faradda wuu ceshaday tilka sadaqata sadaqaduu siiye waa ceshaday wa fii lafdin lafdi kale wuxuu leeyahay falaa tushhidnii nebiga odhanaya aniga hay markhaanti gelin idan haddaba haddaadan kulli aadan ka simin aniga hay markhaanti gelin maxaa yeelay fa innii anigu laa ashhadu markhaati kama noqdo calaa jawrin dulmi anigu dulmi ka noqon maayo markhaanti buu yidhi soo maarti yacni dul- dulmi buu nabiga ka soo qaaday wa fii lafdin lafdi kale wuxuu yidhi fashhad fashhid cafwan waxaad markhaanti gelaysaa calaa haada arrinkaa waxaad markhaanti gelaysaa hayri qof kale markhaanti gel anigaan ahayn marka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu sameeyey arrintaas iyadaahi wuxuu amray in carruurta loo cadaalo sameeyo xataa culammada salafku waxay samayn jireen xataa dhunkashada cunuga dhukanaysa haddaa kan dhukato kana ayaan dhukatay odhan jireen u cadaala samey xataa dhunkashada u cadaala samey weliba waa samayn jireen marka qof in dhukadaan in kan loo dhukan jireen qalbigaysu loo ilaasho si ay u sinnaadaan marka dumar xad- hadday xataa ku jiraan waa in loo cadaala sameeyo wey raggi dumarba culamada qayb baa waxay yidhahdaan haddii lacag loo wada qaybinayo oo kale een, lidakari mila xaddi اlunsayayni in loogu qaybiyo oo ogtahay markii aabba dhintoho wiil iyo gabar ka dhinto wiilka waxaa la siiyaa laba madax gabdhaha madax baa la siiyaa lidakari milu xaddi اlunsayayni saa ha la sameeya bay yidhahdeen kaba suuqaad odag hadduu ka dhin saddex boqol dollar buu ka dhintay wiil iyo ga- yacni saddex boqol dollar buu inuu bixiyo masalan kaba suuqaad aan ku horumarna micnaha horta e, e, e, miraadka nin baa wuxuu ka dhintay saddex boqol oo doolar buu ka dhintay kaba soo qaata tusaale wiilii gabarna wuu lahaa wiilii gabarka marka wiilkii labuu qaadanayaa gabadhina mid bay qaadanaysaa soo maartid lidakari milu xaddi اlunsayayni saas ba ku leeyahy markaa rabto in hadhow carruurta wax u qaybisoo kale gabdhahan saasaa la samaynaya laakiin wax sugan maahee in loo cadaalad sameeyo maca gabdhihii iyo wiilashii buu xadiiskaanina amraya culummada qayb baa marka isweydiiya ma waajiba mise waajib maaha axmed ibn xambal yani madhabkan xanaabila loo yaqaan iyagu wujuub bay ku leeyihin waa waajib as- arrinkaa isaga ahi maadaama xadiiskuna ku cadyahayo oo nebigu yidhi dulmiga aniga hay hay markhaati gelina cid kala gey uu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku yidhi xanaabilo marka waxay dhahan waa waajib weeye in carruurta loo eh, cadaalad sameeyo waxay ka soo reebaan hadday da- eh, dani timaado hadday dani timaado oo kaba soo qaad kaba soo qaad qof baa xanuunsaday ka mid ah lacag baa looga baahday marka war xanuun baa hayo cusbitaalka intaasaa la yidhi inuu siin siiyo haddaanu kulli u wada qaybin karin ama mataqaana saas oo kale laakiin sida caadiga ah waa in waxa weye carruurta loo cadaalad sameeya weeyaan can nucmaan ibni bashiirin qaala tasadaqa calaya abi aabbahay baa wuxuu igu sadaqaystay bibacdi maalihi maalkiisa wax ka mid ah faqaalat ummii hooyaday baa waxay tidhi camrata bin- camratu binti rawaaxa weeyaane la ardaa raalli ka noqon maayo xataa tushhida inaad markhaanti geliso wiilkayga waxaa siisay rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam فاndلق wuu baxay abi aabbahay waa baxay ilىa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasaلم rasuulkii buu u tegey liyushhida si uu markhaanti geliyo calىa sadaqatihi sadaqadeyda aabbahay gu sadaqaystay faqaala lahu rasuulu الlahi salى اله عليه wasaلم rasuulkii baa aabbahay wuxuu ku yidhi afacalta haada saa ma samaysay cal- biwaladika- biwaladika caruurtaada kullihim caruurtaada dhammaantood saa ma ku samaysay oo kulli ma wasiisal qaala wuxuu yidhi laa may qaala marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ittaquu allaha ilaahay ka cabsada wacdiluu u cadaalad sameeya fii awlaadikum carruurtiina farajaca abi aabbahi waa soo laabtay faradda wuu la cesh- u ceshaday tilka sadaqati sadaqadii waa ceshaday وفي لفظ لفظ kale wuxuu leeyahay فlاa تشhidنيi aniga hay markhaanti gelin buu nebigu yidhi idan haddaba haddaad saas samayso hal wiil keliya siisaa xoolihii aniga hay markhaanti gelin fa innii anigu laa ashhadu mama- kama markhaanti kaco calaa jawrin dulmi anugu ka markhaanti kici maayo oo ma joogayo meel dulmi lagu samaynaye wa fii lafdi kale wuxuu leeyahy fashhid waxaad markhaanti gelaysaa arrinkaa calaa haada arrinkaa waxaad markhaanti gelaysaa hayrii aniga qof midaan hayn yani hayrkay inaad carruurta cadaalad samayso ها يعني waa iska fogeyn oo iska fogeynaya dulmiga ma shaqaynaysaa dee. ma shaqaynaysaho xadiis kalaa wuxuu leeyahay eh, eh, tilmaamaya inaan in maarata mar walba sida kan noo tusay carruurta mar walba loo cadaalad sameeyo marka waxaa laga dareemaya markuu leeyahay qofka lagu markhaanti kari waa anoo ku yidhi eh, hawl baa ii socotay waxaan rabaa hawshaas inaad igala qadaato hawshan aad diidan tahay maya maya hawsha anu magalay cid kale cid kale raadsaatay taa macnaheeda ma ogolada marka wax la ogolaya marka maaha عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخدها قيبة استمرسن كتبتها waxaa laga yaabaa dhowr xadiis bay buu gadaal buu geynayaa marka dhib male haddaan akhriyo xadiis aynu ku qoran gadaal baad idinku yaalla raadsanaysaa insha allah taala gadaal waxaan ka wadaa yani beyshka dambe meelahaas can cabdullaahi ibni cumar baynu ku wada xigaa ha hee haye ها ها كي هذا شيء كاس كان كلا كان كلا واحد كل كل واحد سيادك على ظلم مروان سيادك لكن حديث كحية محية عبد الله عمر مياه حديث كحية عديد مياه آه. كان شرح ها ها صح ما كان شيء كان جوري دولا حديث كحية حديث كان محية jaabir soo maartay ha annaga waxaa noogu xiga cabdillahi ibn cumar baa noogu xiga marka gadaal buu jiraa la soo baxa insha allah xadiista qayb baa yani kutubta cabd- eh, jaabir ibn cabdillahi xadiis warinaya soo saaraya marka gadaal ka fiiriya insha allah عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام عامل نبي وحو كله شيء كلما عامل تمي أهل خيبر أهل خيبر وحو كله شيء نبي عليه الصلاة والسلام بشدر ما يخرج وحي كصوبها منها مقالداس oo min thamar min tamrin timir ah aw zarcin ama zaric ah waxaan soo marray mawduucan waa mawduucii maa ka hadlaayay almusaaraca iyo almukhaabara waynu soo marnayn isla beerashadii weeye micnaha waxaynu soo sheegnay eh, nebiga calayhi salaatu wasalaam nahaa rasuulu llahi sal alla alayh wasalam can almukhaabara xadiiska saddex boqol iyo labiyo labaatan waxaan ku soo marnay naha النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة nebigu wuxuu diiday isla beerashadii waxaynu ku soo macnaynay ninbaa laba boqol laba boqol buu leeyahay beerah nin buu rabaa inuu beerta u beero markaasuu wuxuu ku yidhi adigu waxaad leedahay beerta adigu ka shaqay waraabi beer laakiin waxaad leedahay adigu een, tobankaa tallaaba intaas baad leedahay taa lama ogola taas lama ogola sababto waxaa dhici kadha qaybtiisa inay soo bixi weydo ninka muxuu ku shaqeeyey marka laakiin haddaad tiraahdo beertii aynu isla beeranoo wixii soo baxay baynu qaybsanaynaa nus iyo nus baan yeelanaynaa ama labaatan boqolkii baan ku siinayaa taasoo bannaan tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waa tan waxaan tilmaam hadda kahor khaybar nabarku muduulaanka ku qaado magaalada la wareegay yuhuuddi joogta beeraheeda nebigu wuxuu kula heshiiyey inay beeraha ka shaqeeyaan nusna iyagu qaataan nusna la siiyo maxay ee dadka muslimiinta la siiyo marka waa tan musaaraca la yidhahdaa marka wixii la yaqaano in lagu heshiiyo weeyaan laakiin beerta ka shaqay tiirka ilaa tiirka dambe inta ah wixii ka soo baxdaa iska leh intana anaa iska leh maya taa lama ogola sababta waxaa soo bixi doona lama yaqaano ilaa tiisi gubate marka almusaaraca bala yahdaa عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام عامل وحو كله شيء أهل خيبر بشطر هاف نص ما وحي يخرج كسو بحايا منها مقالداس magaaladaas beeraha ku yaalla wixii ka soo baxaya qayb annagaas leh qaybna idinkaa leh min tamrin oo timira aw zarcin ama eh, zarcuna waa bariiska iyo haruurka iyo galleyda waxaas weeyaan marka haddaad beer leedahay qof waa odhan kartaa ka shaqeey wixii ka soo baxa haaf baa leedahay ama nus baa leedahay ama saddex meelood meel baa leedahay ama lacag baan ku siinayaa wax la yaqaan u sheeg tan la diidaya waxa weeye qaybtaas adigu wixii ka baxdaa iska leh tanaana iska leh marka almusaaraca baa la yidhi. hadda kor baan soo tilmaama ka soo hadla can raafic bni khadiijin قال كنا أكثر الأنصار حقلا كنا وحن هين أكثر أنصاري أنصار كو أقبضا حقلا حق بيرها بيرها تمرتا كو أقبضا بأنا وهين أنا أقبض ناجد حق تمرها marka weli waa socda weli gadaal la- labada xadiis ba gadaal bay jiraan yaa meesha ku warasada Ah, qayb buu gadaal geenayaa Ah, waa helaysaa waa khasab gadaal buu keen waa gadaal buu keenayaa Halis. baabu luqada hortooda baabka soo socda hortooda buu maaragtay buu ku qoraya insha allah عن رافع بن خديج قال كنا وحنا أكثر الأنصار أنصار كوا قبضنا حق من حق بيرتا أنا أنا أو بيرا بنين أنصارتا تارك النجا يعني بقى أبرا بدنا وكنا وحن أهين نكر الأرض كوردلك كرية maxaan ku kirayn jirnay hadda waxaan ka hadlay qofka yani eh, samaynaya inaad tirahda qaybtaas baa leedahay qaybtaasaan leeyahay tii buu caddaynaya marka kuna wa kunaa waxaanu ahayn nukri larda dhulka kuwa kireeya calaa calaa ana lanaa inaan anagu leenahay haadihi qaybtan waxaa ka soo baxa annagaa leh baan ku kirayn jirnay walahumna iyagu inay leeyihiin haadihi xaggaa waxaa ka soo baxa oo qof kastaa ku beeri jiray فربما waxaa dhici jirtay akhrajat haadihi dhinacan inay wax soo saarto oo walam tukhrij ayan soo bixin haadihi taasna ayan soo bixin baa dhici jirtay fanahaana can dalika nabiga waa naga reeba arrinkaas lama ogola waa ti aan sheegaya weeyaan haddayna beerayn- beeraynu bilownay ama magaalada ha noqoto ama magaalooyin kale ha noqoto dadkood beeray bilaabeen qofka raba marka hadda inuu hadda waxaa iskale eh, cabdiga baa iskale beero waaweyn qofka kuu shaqaynaya inaad tidhaahdo inta anagaa iskale intaa iskale la- nabigu waa reebay oo sababtoo ah waxaa dhici karta in maartana soo baxa tana soo bixi weydo laakiin maxaa la ogol yahay faama adahab waalwariq inaanu dahab ku bixinno ama qalin ku bixinno falam yanhanaa falam yanhanaahu falam yanhanaa nagama reebin cafwan inaan ku bixinno fido ama wariq nebiga nagama reebin maxaa laga wadaa inaan doolar ku bixin tusaale ahaan qof baa tirinayoo beerti ka shaqay boqol doolar baan isha ku siinaya beerti ka shaqay kun doolar baan ku siinaya bishi taan lama reebin ee waxaa la reebay inaan tirahdo qofka beerti ka shaqay intaa wixii ka soo baxdaa leh inta waxa ka soo baxana iska leh saasay samayn jireen waagi hore nebigu waa naga reebay laakiin lacag iyo inaan ku bixinno waa bannaan tahay waxa u soo dhow yani mudaarabadoo kale mudaarabada waxaa loo yaqaanaho nin baa lacag haysta boqol kun oo doolar habeen habeen waa ka soo hadlay baa u dhibtay cabdilaahi waxaa cabdilaahi boqol kun oo doolar ku shaqay boqol kun oo doolar baa hayaa inoogu shaqay wixii ka soo baxana markaa shaqayso intaasaa leedahay in la yaqaan in la yaqaan inaad u sheegto ama konton boqolkii baad leedahay siddeetan boqolkii baad leedahay waa wax bannaan weeyaan laakiin haddaan dhaho laba boqoloo ku marhayaaye boqoloo kanna galley iyo wax ku raada adaa iskale wixii ka soo baxa boqol kanna a- a- bagaash galey wixii ka soo baxana iskale taa lama ogola sababto waxaa dhici karta boqolkii aad maanta dhan baad shaqaynaysa boqolkaaga inaad ka soo bixi waaya ma dhici karta ama inay khasarto aan ku celiya xadiiska can raaficin inkastoo xadiiska ka dambeeya isku mid yihiin laakiin waa isaga celinaya can raafic bni khadiijin qaala kunaa waxaan ahay akthar alansaari ansaarkuwa ugu badan xaqlan xagga beeraha beertimireedka waan soo marnay muxaaqala mukhaabara musaabana maraan ka soo hadlaynay baan soo sheegnay marka ee, muxaaqaladaas waxay ka timi yani isla beerashadii bay ahayd ansaarkuwa ugu badan baan xaqlan xagga beeraha wa kunaa waxaanu ahay nukri kuwa kireeya alarda dhulka baan kireyn- ku kireyn jirnay dhul baa anugu leeyahay shan boqol shan boqol oo beer weeye marka waxaan ku karayn jirnay inuu qof intuu ka shaqeeyo aan idhaahno intaas adaa iskale intaa annagaa iskale wixii ka soo baxa marka waa kan waxaanu ku karayn jirnay dhulka calaa anna lana inaan anagu leenahay haadihi intaan walahum iyaguna leeyihiin kuwa ka shaqaynaya haadihi qaybtaan leeyihiin farubamaa waxaa dhici jirtay akhrajat haadihi qaybtan inay wax soo saarto walam tukhrij haadihi qaybtaana ay maaragtay wax soo saari weydo fanahaanaa can daalika nebiga arrinkan waa naga reebay sababta qofkaani waxaa laga yaabaa lix bilood buu shaqaynayey qaybtaasiisa waxba kama soo bixin xoolihiisi maxaa ku qaadatay faama dahaba dahabka iyo wal- walwariqa iyo fidadaba waxbaa lagu gadan jiray mata falam yanhana nagama reebin oo micnaha waxaa laga wadaa doolar iyo wax la mida inaan beertii qofkii ka shaqaynayey aan dhahno doolar baa helaysaa boqol doolar baan ku siinaya wax la yaqaan u sheegto beertina saa lagu abuuro taa lama diidin ولمسلم يعني حديث كوري حديث لم الإمام مسلم وقال لي هي عن حنطلة بن قيس حنطلة بن قيس والتابع ويان أحاديث بدن أنت بدن موريه أحاديث يربوريا حنطلة بن قيس قال وحجري سألت وحن ويديي رافع بن خديج رافع بن رافع ابن خديج سعاد ويسوي مركز رافع بن وحن ويديي عن كراء الأرض dhulka lagu kireenaya bidahabi walwaraqi dhul baan kireenayaa dahab baan ku kireeyey yani dolar baan ku kireeyey hadda yani xilligana joogno dhul baan rabaa in layga shaqeeyo oo lay beero markaasaan waxaan ku yidhi lacag baan bixinayaa bil walba kusin arrinka ka warran faqaala wuxuu yidhi laa ba'sa bihi dhib ma leh haddii beer lagaaga shaqaynayo oo lagu beerayo oo ciddii kuu beeraysi aad lacag siinaysid laa ba'sa bihi dhib ma leh waxaa la diidayaa waxa weeye hadduu sheegaya marka oo marka maxaa la diidayaa marka إنما كان الناس دتك وحي أهانجرين يؤاجرون كوكرية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام حلقيسي بدتك بيرها وشقي وحي كوكري سنجرين بما وحي كصوبها على الماديانات ماديانات وحل إرادة وبيقى كبسوق وبيقى هلا كويا الله بيرتان واتن وبيقى وحل قصو جحا كنال بالقصو جحا وبيرا نحوض المريا سو ما هين dadka koonfurta yaqaanee kanaalkaas baa la yidhahdaa marka beertaada kaba soo kanaal baa dhex mara biyuhu maraan kanaalka dushiisa waxa ka soo baxa marka la beero adaa iska leh inta kalena beertana iska leh saasaan mataqaanaa kula heshiin jirnay wa iqbaali ljadaawili mooska biyuhu u soo maraan beerta dhex marta meelaha soo qaabilsanoo moos dhinacyadiisa ana wixii ka soo baxa adaa iska leh baan kula heshiin jirnay iyo wa ashyaa sheeyaalo min azarci oo mataqaanaa waxaa meesha ka soo baxay ah fayahliku haada kaasaa baabi'i jiray wayaslamu haada kanna waxa weeyaan u badbaadi jiray macnaha waxa weeye xadiiska horaan tilmaamayey buu sii faahfaahinaya wuxuu leeyahay markaan weydiiyey qofka beerta ka shaqaynaya dahab iyo fido inaan siiyo soo beerta iga shaqeeya dhibma ku jira dhib male buu yidhi laakiin xilliga nebiga waxaa dhici jirtay buu yidhi qof baa beer leh waxaa odhanaysaa qof ninuu beerta iga shaqay laakiin toga biyaha mooska biyaha ii soo qaado beerta dhex mara waxyaalaha ka baxa rarihiisa adigu qaado haddii hadhow marka beertu bislaato anna inta kale anaa iska leh taas baa xilliga nebiga calayhi salaatu wasalaam dhici jirtay oo lagu heshiin jiray fayahliku haada kanaa halaagsami jiray oo aan soo bixi jirin ama bahal cuni jiray wayaslimu haada kanna waxaa dhici jirtay inuu isagu badbaado oo bislaado ولم يكن للناس دتكم أي نهر جرين كراء كرو إلا هذا أساس موياني لعكم أي بحجر بيرت هذا بيرت الربان قف إنه وشقيه قف وحي كوكري سنجرين ميرها صوحة كصوب حقارك ولذلك أرنكاس با سجر عنه نبي قد جيدي مرك لما أقول مرك نبي قد جيدي إنا ترى بيرت إذا كشقي هلكا أي هلكا أي هلكا وحا كصوب موسك ميشا بيهم مران هاريريس وحا كصوب هذا اسكاله انت كان هذا اسكاله ما بنانا nebigu waa reebay faama shayun macluumun shay la yaqaan hadday tahay arrinku oo madmuun la damaanad qaaday haddaad yacni siinaysid qofkii kaaga shaqaynaya beertii shayun macluumun shay la yaqaan madmuunun la damaanad qaaday war ninba beertaa ka shaqay kun doolar baa ku siinaya yani kun doolar baa iga taqaan anaa damaanad qaaday kunkaas madaxayga wey beertaa iga shaqay markay soo baxdo ama yay soo bixin beertaas markaa dhammaato hawshada dhammaato konton kiis oo waxaan ku siinayaa bariisa baan ku siinayaa waxaan damaanad qaada weeyaan faama shayun macluumun shay macluum oo la yaqaano madmuun oo damaanad qaaday falaa ba'sa bihi dhib ma leh kun doolar baan ku siinayaa konton kiis baan ku siinayaa ee beertaa ka shaqay anaa damaanad qaaday waa wax la yaqaan weeye dhib ma leh laakiin waxaa la diidayaa inaad tiraado beertii ka shaqay hareeraha waxaa ka soo baxay halkaa waxaa ka soo baxa adaa iska leh inta kalena iska leh taa lama ogola قال المصنف مركا مصنف ككتاب الفيبا وحو شرح يا لبد اري معناها الماديانات يا الجداول لبد شرحايا قال المصنف رحمه الله تعالى الماديانات وحلي هذا الانهار الكبار يعني وبياش واوين بدنا ابو حلو استعمالات كانلكس وحلو هذا بيرتا بدنا ابو حلو سو دحمريا توب لغا سو قادي بيه او كان كواسل هذا والجدول يعني الجداول نوح هذا النهر الصقير وبقى يعني موسس كير ركب هذا لقاسي قد قاطه مرمرنا وحي هذا بدنا با beeraha dhexdooda waxaa la keenaa yani kanaal weyn oo badda la- ee, ee, webiga laga soo qaaday beeraha kale waxay ka sii qaataan marka waxay ka sii qaataan moos moos ka sii qaata moosaskaas marka markuu badda markuu soo dhex galo beertaada baa qof qofka kula heshiin jireen mooska harariisa waxaa ka soo baxdaa iska leh inta kale beerta waxaa ka soo baxana iska leh taas marka waa la diiday hadda laakiin lacag iyo wax la yaqaa u ballan qaado qofkaas ee isaga ahi ee, waa la ogol yahay marka xadiiskan ka hor la mid yahay can jaabir ibni cabdillaahi qaala xadiiskana marka wuxuu tilmaamaya soo socda labadan xadiis ilaa saddexdan xadiis soo socda waxay tilmaamayaan cumra wax la odhan jiray cimra siin waa iyadoo hore isticmaali jireenoo nin baa waxa waxay odhanaya warniyahow een, gurigan adiga iyo iyo caruurtaada iska leh ama waxay odhan jireen intaa nooshahay adigaa iska leh gurigaan intaa nooshahay adaa iska leh xukunkeedu muxuu noqonayaa gurigaan intaa nooshahay adaa iska leh maxaa la marka cumraa baa la yihahdaa cumra siin intaa nooshahay oo nafi kugu jidho shaygaan adaa iska leh gurigaan adaa iska leh xoolahaas qaybta adaa iska leh hadda hor qofka hadduu dhinto la siiyey loo dhiibay alaabta la siiyey xukunkiisu muxuu noqonayaa axaadiistan baa ka hadlaysa marka عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام باوحو حكمي بالعمرة عمر السنتي شيء اللي يري انت نوش اديقا اسكله فالنبي وحو حكمي لمن قف بو حكمي وهبت له لوهي بيي قف لوهي بيي نبا وحا كترنيو قرقان ما سومارتها تلك انا اسكله انت نوش استعمال نيكي مركا انتون ya shardigaas waa noo imaanaya haddii qofka la yidhaahdo gurigaan isticmaal ama gaarigaan isticmaal intaa nooshahay hadhowdii haddaad dhimatana anuu ii soo noqonaya haddaad shardigaysato adaa iskale kusoo noqonaya laakiin iyagu wax ka duwan bay samayn jireen waxay odhan jireen gurigaan adaa iskale iyo cidda kaa dambayso hadhowna waxay dhici jireen inay buuq ku dhaco maadaama uu wixii dhex galay maxay eh, dhaxal dhex galay marka marka xadiiskan waxaa si fiican ugu sharxi doona xadiiska xiga oo uu leeyahay jaabir bn cabdullaahi kaana aynu akhrino qadaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u xukumay bilcumra cumrasiintii qofkii la yidhi intaa nooshadaa iska leh liman qof buu u xukumay wuhibad lahu loo hibeeyey marka xadiiskani waxa uu tilmaamayaa qofkaad tidhahdo adiga iyo caruurtaada baa iska leh kuusa noqon mayso maca salaama adiga iyo caruurtaadaa iska leh haddaad tidhaahdo kuusa noqon mayso qofkaasaa iska leh taawayta nabigu u xukumaya qofka la siiyey waxaan laakiin shardi baa imaan doona haddaad tidhaahdo intaa nooshaa isticmaal hadhowna ii soo celi qofkii baa isu noqonaysa labadaa ina kala fiirshaa fiican marka waana arki doonaa jaabir baa ka sheekeyni doona insha allahu tacaala wa fii lafdin lafti kale wuxuu leeyahay man ucmira qofkii la cimri siiyo cumraa shay lagu yidhaahdo intaa noosha adaa iska leh lahu isaga iyo walicaqibihi baa iska leh iyo ciribtiisa damaba yani carruurtiisa laga wadaay baa iska leh qofka la yidhaahdo fainahaa arrintaa la- ninka la siiyey liladii kiibaa iska leh ucdiyaha la siiyey farqiga soo maaragtaa guri baa waxaa ku jira adiga iyo ciribtaada iska leh yani carruurtaada dambe baa gurigaa iska leh nebigu wuxuu yidhi markaa fainahaa liladii ucdiyaha kii la siiyey baa iska leh sababta dhaxal bay gelayaan meesha waxaa ku dadhay adiga iyo carruurtaada ku dadhay laa tarjicu ma soo laabanayso ila aladii kii u soo laaban mayso acdaaha bixiye u soo laaban mayso waa markaad tidhaahdo weeye gurigan ama xoolahan adiga iyo carruurtaada iska daad tidhaahdo kuusu noqon mayso xadiiska marka kan hore aan irin liman wuhiba lahu baa nebigu qofkii loo hibeeyey oo la siiyey buu u xukumay waa markaad tidhaahdo adiga iyo carruurtaada baa iskale gurigan ama gaarigan ama shaygan kuusu noqon mayso marka waxyaala lagu khalda yaan lagu khaldin waxaa loo yaqaan minxada yani ee, ee, ee, maalsiinta la odhan jirayoo nin baa wuxuu siinayaa nin neef geelah soo maal buu leeyahay oo maaragtay ina- neef maala odhan jirnay qofka isagu male dee maalka waa la yaqaanaayoo hadhuba qofku waa soo celaya markuu maalka ka dhammaysto laakiin tan waxaa lagu xidhay adiga iyo carruurtaadaba shayga adaa iska leh taa iyada hadhowdii qofkii hadduu dhinto carruurtiisa aadaysa ma soo noqonayso لأنه أعطى عطاء وقعت فيه موارث أنت ضمي مركا أنت ضمي لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث أنت مدرج بالي هذا يعني ذكر علم حديث كان مصطلح حديث يعني مدرج وحلي هذا قولك النبي عليه الصلاة والسلام معها رواد حديثك وريسي متكم بذبا شرحها يا حديثك oo qowlkiisay tahay marka mudraj baa la yidhahdaa imaamu zuhrina uu malnay waxa uu leeyahay marka liannaha liannahu maxaa yeelay acطaa wuxuu siiyey caطaa'an siismo ayuu siiyey waqad waqacat fiihi ay ku dhacday almawaariihu dhaxal buu gashay adiga iyo carruurtaada iska leh waxaad tirahdaa kuu soo laaban mayso maxaa yeelay dhaxal bay gashay waa la fahmay soo maha laakiin hadda qofka tiraahdo gurigan ama gaarigan inuu isticmaal oo adaa iskale intaan nooshahay hadhowd hay soo noqoto waa kuusoo noqonaysa siiqada in la kala ogaadaa fiican waxaana si fiican u caddaynaya xadiiska hadda jaabir qaala jaabiru jaabir baa wuxuu yidhi waan ku wada celin doonaa insha allahu tacaala inama alcumra cimrisiintu waxay ahayd la sheegayaa laga hadlayaa oo leeyahy qofkan intaan nooshahay baan ku sii la leeyahay waxa weeye allatii taasu ajaasahaa rasuulu llahi sal alla alayh wasalam uu nebigu banneeyey an yaquula qofku inuu yidhaahdo hiya laka walicaqibika adiga iyo ciribtaada dambe baa iskale sheegaan saa hadduu qofku yidhaahdo waata nebigu u baneeyey qofka la siiya baa iskale ma soo laabanayso hebelow cabdiyow gaarigan ama gurigaan arkaysid adiga iyo cirib dambeedkaaga carruurtaada dambaa iska leh igu soo noqon mayso taas iidahay fa ama idaa qaala laakiin hadduu yidhaahdo hiya laka maa cishta waa ka farqiga fiiriya hadduu yidhaahdo hiya laka gurigan adaa iskale gaarigan adaa iskale beerta adaa iskale maa cishta intaan nooshahay shardiba ku xidhan soo maaha fa innaha iyadu tarjic waxay u soo laabanaysaa ilaa saaxibiha ilaa saaxibihaa ninkii iska lahaa bay u soo laabanaysaa marka waxaa weeye waa qaab hibada ka mid oo isticmaali jireen xilligii hore nebiga calayhi salaatu wasalaam ka hor marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee saa u kala jideeyey qofka haddaad tidhaahdo gurigan ama beertan adiga iyo carruurtaada iska leh dhaxal bay gashay kuu soo laaban mayso haddaad tidhaahdo adiga iska leh intaan nooshahay dib bay kuu soo laabanaysa intaas way micnaha farqigu marka cumraa baa la yihahdaa وفي لفظ لمسلم لفظ كلمة مسلم وحول ليهي أمسكوا عليكم أموالكم محاو بوق كان يبا أمسكوا عليكم أمسكوا هايستا عليكم دشين أموالكم يا حولين هايستها حولين هايستا بوير نبيو ولا تفسدوها فسهادلنا محاو بوق يقيلين قلنا من أعمر قفك يعني عمرسية عمرسية ويرى هذا هبلو intaa nooshahay adaa iska leh man acmara qofkii cumro siiya cumraa shay cumro siiya fa hiya cumradaasi shayga la siiye qofka iyadahay liladii kiibaa iska leh uu cumirahaa la siiyey xayan wa mayitan geeri ha noqoto ha noolaado isagaa iska leh walicaqibihi hadhowna waxaa iska leh dadkii dhexlaya iska leh marka waxu malay in la fahma malay farqigu intaas wey farqigu waxa wey qofka inaad tiraahdo intaa nooshahadaa iska leh hadhowna waa kuusu noqonaysaa laakiin haddaad tiraahdo shaygan adiga iyo carruurtada iskale kuusu noqon mayso qofkii loo hibeeye waxaan iskale can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula اllahi sal alla alيه wasalama qaal xadiiskana wuxuu tilmaamayaa yani deriska xaqay isku leeyihiin derisku xaqay isku leeyihiin nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xaq buu u sameeyey xaqa in la ilaashana laga maarmo ay tahay nabigu hadduu xadiisku lahaa yani qofka iimaan dhaba lagama helin iimaan dhammaystiran lagama helin aan dariskiisa ka ilaalin dhibtiisa ka ilaalin xataa marka laga hadlayo sinada qofka ka sinaysta gabadha dariska la ah iyo isku dembi maaha qof ka sinaysta gabadh kaloo meel kale ah shuqulna iskuma leh xagga dembiga marka xaqa uu darisku ku leeyahay mid ka midaba inta kaga hadlayna can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam ama rasuulku wuxuu yidhi laa yamnacanna yuusan diidin jaarun mid darisihi jaarahu dariskiisa yaanu u diidin an yakrisa inuu ku tallaasho khashabatan yacni qori inuu ku tallaasho ama tiir ku tallaasho fii jidaarihi daris yani derbigiisa guri baa ku yaal oo maaragtay inta aad leedahay nin baa dhinacaaga raba inuu soo dego war derbigaan aan ku qabsanaya qoriga aan ku dhisanaya gurigayga ha u diidin xaq laisku leeyahy weeyaan derbigii buu soo degay wuxuu yihi warniyahow derbigaagaan isticmaalaya saddex derbi keliyaan samaysanaya kaaga kaafrad hay noqdo ha u diidin saas waa macna ma la fahma marka laa laa yamnacan yaanu diidin ama yuusan diidin jaarun mid darisihi jaarahu dariskiisa an yaqrisa inuu ku tallaasho ku qabsado khashabatan tiir guriguu dhisan rabo tiirkii inuu ku qabsado fii jidaarihi derbigiisa imaamu axmed isagu wuxuu qabaa inuusan marnaba diidi karin xataa hadduu diido xaakimku waa ku khasbaya nin baa ku yimid wuxuu ku yidhi daris baynu nahay waxaan rabaa inaan derbigaa ku qabsado gurigayga oo mataqaanaa een hadduu diido maba diidi karo waajib bay ku tahay xadiiska marka la fiiriyo buu leeyahay hadduu diido xaakimka magaaladu wuu ku khasbaya in derbiga mataqaanaa uu uu ku qabsado imaamu axmed weeyaan madaahibta kale waxay yidhaahdaan een horta haddii ay dhib ku tahay ninka guriga iska leh marna loo ee, kuma qabsanayo hadday dhib u keenayso ama gurigiisa duminayso ama derbigiisa duminayso oo kale marna loo ogolaan maayo hadday dhib ku ahayn idankiisa laga rabaa bilaha idankiisa inuu u idmo yidhahdo ku qabsi yidhahdo soo ma arataan marka abaa hurayra markuu saas yidhi wuxuu arkay marka dadka uu u sheegaya qayb ka midahoo arrinkaa diidan uma yaquulu markaas abu hurayra wuxuu yidhi maa lii maxaa dhacayoo araakum aan u arkayaa canhaa inaad ka jeesanaysaan sunnada inii sheegay canhaa xaggeeda sunnada inii sheegay mucurdin inaad ka jeesanaysaan nin lagu yidhi gurigaaga ha u diidin dariskaaga xoogaa wuxuu dareemay in diidan yihiin markaasuu yidhi maxaa idinku dhacay sunnada nebiga inii sheegay aad u- xagga ugu jeesanaysaan wallaahi baan ku dhaartaye la armiyanna waan ku soo tuuraya ku soo tuuraya bihaa xadiiskaa nebiga sunnada nebiga calayh slat salaam waan ku soo tuuraya bayna aktaafikum garbihiinna dhexdeeda waan ku soo tuuraya ama ka jeesta ama ka jeesina waa sunnada nebiga calayh salaatu wasalaam nebigan ka maqlay ama haynii macaanaato ama inii kharaaraato anugu waa idinku soo tuuraya buyi marka soo maaragti marka sunnada nebiga calayh salaatu wasalaam cidna ha kala gaban wixii sunno ah xataa haddaad ku dhimanaysid nebiga calayh salaatu wasalaam sunnadiisa cidna ha kala gaban war nebigii baa saas yidhi ama saas qaba inaad tirahda wey rag baa rag uga go'ay oo habaari jiray ninka la yidhahdo cabdullahi bin cabbaas intuu arrin xajka uu weydiiyey ama malan tamatuc ayna ahayd buu- baa qola weydiisalayeen markuu u sheegay bu waxay yidhahdeen oo abubakar iyo cumar iyo saasay leeyihiin belaaya idinku dhacday buu yidhi rasuulkii baa yidhi baa idinkala hadlayaa idinkuna abubakar iyo cumar baa ka hadlaysaan maxay tahay waxaa sheegaysaan marka cidna lagalama gabado sunna nabiga calay salam Ab- ab- abaa hurayra wuxuu yidhi ama diida ama hadiidina sunna nabiga weeyaan waa idinku soo tuuraya buu yidhi xadiis kale marka waxa uu leeyahay ee, riwaayad kale yani bidaalika ta'uu ru'uusahum markuu ku yidhi guriga ha u diidina dariskiinna inuu ku tallaashay bay xoogaa madaxa furariyeen diidma ay diidayaan markaasuu wuxuu yidhi maxaa madaxa u laalaadaysaan buu yidhi sunnada nebiga calayh salaatu wasalaam weeye waana idinku soo tuuraya laa yamnacan yaanu diidin jaaru mid darisihi jaarahu dariskiisa an yaqrisa inuu ku tallaasho yani ku dhegsado khashabatan tiir fii jidaarihi derbigiisa uma yaquulu abu hurayra abu hurayra marka wuxuu yidhi maa lii araakum maa lii maxaa dhacayoo araakum aan u arkayaa canhaa sunnada iyo xadiiska inii sheegay xaggiisa mucridiina aatiin kuwa ka jeesanaya wallaahi baan ku dhaartay la armiyanna waa idinku soo tuuraya biha sunnadaas nebiga calayhi salaatu wasalaam bayna aktaafikum garbihiinaan kusoo tuuraya عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام وحيري من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين حديث كان وحديث سنتي meel walba oo majaalis kasta isugu nimaadno in lagu baraarujiyo bannaan tahay maxaa yeelay wuxuu innaga waxyaalaan isku qabsanno oo boqcadahan ku waalanay weeyaan soo ma boqcada maalwalba la isku haystaa nabiguna xadiiskan wuxuu ku leeyay ninkii ninka dulmiya taako intaa leeg soo taaka ma taqaanin intaa in leeg oo dhulo qof dulmiya maalinta qiyaamaha toddobada dhul baa cirka surka loogu duubaya soo maarata yani ciqaabka leeda ma toddoba dhul baa la qaadi kara nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man dalama qofkii dulmiya qiida shibrin qadra shibrin shibri waxa la taakada la yihahdaa qiidna waa qadarka yani taaka wax la eg qofkii dulmiya oo min alardi dhul ah طوقه إلهي بقى وحوق الضوبة يا مالنت قيامها من سبع أرضينا تضبط دول باسوك اللغة الضوبة وهل اسكيلاش دول كده مرايا حاجة مرايا وميرو بلسكو هايستاي ومارت الاسكي قاضي وحاس قفك يالا قفك ظلمي إلهي بقى فشل تضبط قف دول اللغة الضوبة مالنت قيام فشل ويه دنبيدا نوعا سوك هذا فيري وحن كسو مرنا كسو ربا دوكالي قفك قيام مركو يماد الله فشلايا الذين يأكلون الربا laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu li- ee- ee- i- qofka markuu soo kaco qiyaamaha isagoo wareersan oo dhacdhacaya xadiis kale wuxuu leeyahy caloosha waxaa la leekaysina buurta uxud caloosha qofka waxay laagtahay buurta uxud oo marka la soo baxo weydee qof walba u arkaya xadiiska nebigu wuxuu leeyahay qofka ballanfuryaada badan calan baa laga taagaa meesha dabadiisu taagan tahay halkaas bacana laga taagaya dadku u arkayaan calaa ru'uusi alkhalaa'iqi marka ilaahay subxaanahu wa tacala u taagan yahay weeyaan waa facshar iyo ceebeen la ceebenaya intaan cadaabka la gaarin arrin arrin maxkamadu baa taas badanaa ba taas arrimahaas oo kale maxkamad ay u baahan yihin caddayn ay u baahan yihin laakiin waxaa la diidaya dad lagu yaqaan inta lagu yaqaan kan lagu yaqaano inaan qofkan riixo waan ka khasbado weliba dulmi a uga qaado laakiin taa hadda sheegaysa oo kale wax laisku qabsadayoo waxay u baahan tahay maxkamadii caddayn man dalama qofkii dulmiya qiida shibrin taaka in la eego min alardi dhulka ah dawaqahu waxaa loogu duubaa yacni surka loogu duubaya min sabci ardiina toddobada dhul baa loogu duubaas ee surka loogu duubaya baabul اللقطة maxaa ka dhiman weli soo maaha baabu luqada nikax ma gegera xogaa inaan dhoobsinaa rabnaa insha allahu tacaala ma dhowaa alluqada waxaa la yihahdaa waxa dhumay wixii dhumay baa la yihahdaa xukunkiisu muxuu waxbaa dhumay ari baa dhumay geel baa dhumay riyaa dhumay lacag baa dhuntay suuq ka heshay ma jeebkaas ka reedanaysaa عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال saxaabigaas wuxuu yidhi su'ila rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabiga nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la weydiiyey can luqadati الdahabi aw ilwaraqi dahabkii dhumay ama waraqii dhumay dhowr goor baynu ka hadalnay dahabka iyo waraqa waxaa laga wadaa waxbay ku kalgadan jireen oo adoo maanta yidhi doolarka dhumay iyo lacag soomaali dhuntay baa nebiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey oo meel laga helay nin baa boorsaas heshay lacag ku jidho oo meel ka heshay maxay tahay xaalkeed maxaad samaynaysaa فقال نبي عليه الصلاة والسلام وحو يري أعرف هرت أقونسو وحاد أقونستا وكاءها ويلك أي كجرته ما كيسد بي كجرتي ما متقانا بعض كحرنا هرت أقونسو صوبت هال ربا قف كدو دكوي ما يدو إنا ودزال ربا أعرف وحاد أقونستا وكاءها ويلك كجر أقونسو وعفاسها أفحر كذا أقونسو حرق كحرن تهي بدنا يعني كيس يربا وحلوح الجواب هوري marka ma boorsay ku jirtaa macaag bay ku jirtaa aqoonso baa leeyihi afxirkeedana aqoonso wika weel cifaaskuna waa afxirkaas weeyaan uma ka bacdii markaad hesho maalan kun doolar baad ka heshay magaaladaas oo bac ku jirta baad heshay maxaa lagaa rabaa marka waxay ku jirto aqoonso kun doolar way lacagto badan tahay uma ka bacdii carifhaa waa baafinaysaa wariya lacay ka maqan tahay weliba culimadu waxay dhahdaan jimcaha oo kale iyo meelaha la isugu yimaado meelaha ka dhow baa ka baafinaysaa lacag baa meel ka helay lacag baa meel ka helay baa leedahay uma ka bacdi carifhaa waxaad baafinaysaa sanatan sana baafinaysaa hal sano waad baafinaysaa yani haddii ka hor aad hesho qofkii lahaa waa siinaysaa laakiin ma weyday cuni maysid soo maaragti waa baafinaysaa meelaha la isugu yimaado suuq oo kale war lacag baan halka ka helay war lacagta ayaa leh uma ka bacdi carifhaa waxaad baafisaa sanatan sanad baafi hadduu wuxuu yahay wax aan yacni qiimo badan lahayn hadda hal doolaroo meel laga helo oo kale iyo qiimo badan ma leh waxba baafin mayso nebiga calayhi salaatu wasalaam baa maalin maalmaha ka mida meel uu maraya wuxuu ka helay timir xabba timiroo taalla marka nebigu intuu qaaday buu yidhi waa cuni laha haddaan ka baqayn inay sadaqa tahay soo maaragti marka wixii aan qiimo badan lahayn waxba baafin mayso lakin wixii qiimo leh baa baafinaysa fa in lam tucraf haddaan la aqoonsan oo aad weydo ciddii lahayd baan la waayaba fastanfiqhaa yani waa quudanaysaa cunaysaa adaa iska qaadanaya laakiin ma aha inaa u qaadanayso wax adigu leedahay maaha kun doolar baa heshay sanad baa raadinaysa waa weyday isticmaal oo waltakun ha noqoto lacagtaa isticmaashay wadiicatan wadiica ha noqoto ammaano yacni ammaanaha ku noqoto cinda cindaka agtaada khaladaad badan baa la sameeya kolley meelaha maaqa lakin meelaan joogi jirnay qof baa dahab meel ka helaya ama lacag meel buu ka helaya si u soo wado masaajku keenaya wuxuu leeyahay lacagtaasaa meel kale masaajka masaajkaa la siiyo adigu sadaqayso laakiin axkaamadaada iska leh toban kun oo dollar oo meel ka heshay adigu waxaa lagaa rabaa inaa aqoonsato waxay ku jirto iyo inaa baafiso sanad ma weydi adaa cunaaya adaa iska leh agtaada ammaanay ku tahay haddii hadho qofka yimaado inaa guddaa lagaa doonaya waxba marka inaad masaajid la aada maaha hadho masaajidka kaa siinaya haddii maarata uu yimaado qofkii lahaa hadduu yimaado kule waxaygis masaajid baan geeli kaa yeelaya kaa yeeli maayo ilaa inuu noqdo qof maaragtay ilaahay subxana watacaala barakeeye mooye waltakun ha noqoto wadiicatan ammaano cindaka ha ku ahaato isticmaal laakiin inay noqotaa la raba ammaano waa ina ogaata waxaad uma lihid baadi weeyaan fain ja'a hadduu yimaado daalibuhaa kii raadinaya hadduu yimaado yowman min addahri maalin sanadka ka mid ah waktiga maalin ka mid uu yimi faaddihaa ilayhi ugud ugud buu yidhi laba sano ka bacdi buu yidhi waxaa lay sheegeen lacag raadin lacagna heshaa lay sheegay muddo waan maqnaay lacagtaasan lahaa maxay ku jirtay weelay ku jirta sheeg su-aalahaasase bilaabaysaa marka hadduu isagu leeyahay oo u soo gudaysaa laakiin cid kale waxba hawgin adaaska adaas kale wasa'alahu can daalatin taas waa lacagta caddaankaada weeyaan oo aad hesho weeyaan wasa'alahu wuxuu weydiiyey can daalatin can daalati alibile wasa'alahu nebiga wuxuu weydiiyey ninkii baa nebiga wuxuu weydiiyey can daalati alibili geela baadidiisii ka war haddii inagu geela aynu ka soo gadano baydhabay meel laga keeno waxa la sheegay iska noqdo geelu badanaa wux meeshii uu ka cabbi jiray uu degaanka u ahaa buu yaqaanaa geel baa marka dhexdaa ka heshay berigaa intii la geeyey soo gudo meelaha maraya deer maxaa xaalkiisu iyo geelaas faqaala nebiga marka wuxuu yidhi maa laka walaha war adiga iyo iyada maxaa iskiin galay geela lama qabsado haddaa geel baadi aragta lama qabsado isaga ariga iyo waa ka duwan yahi waa u tegi doonaa laakiin geel baa aragtay meel maraaya nebigu wuxuu yidhi maa laka walaha adiga iyo iyada maxaa iskiin galayba faina macahaa geelaan wax- maceeda waxa ahaaday ama ratigaan ama geelaan xidaa'aha kabaheedii bay wadataa kaba waxaa la yidhahdaa yani cagafta kabaheedii bay wadataa wasiqaa'aha sibraarkeeda wadataa yani waa calooshaa laga wadaa calool ay biyo ku qaadatana waa wadataa caga ay ku socotana way qaadataa way wadataa geela waxaa la sheegaa marka laga hadlayo eh, yani boqol iyo afar iyo toban litir boqol iyo afar iyo toban litir bay calooshiisu qaadaa geelu mar kasta uu meel yimaado oo uu ka cabbayo wuu buuxsadaa calooshiisa xataa hadduu shalay soo cabbay calooshiisa waa buuxsadaa boqol iyo afar iyo toban litir bay qaadaa waxaa lagu sheegaa neefka caf- neefka geela u cayilan ee, baruurtiisa yani kuruska soddon iyo shan kiilo weeye imanku neefku cayilan yahay yani kuruska iyo waxa la xiriira baruurta ku jira intaas way kiilo haddii uu qatan yahay muddo badan qatan yahay marka u horaysa xataa hadduu cunto waayo meel lagu xidho waxa uu jirkiisu isticmaalayaa waa biyaha uu cabbaayey muddo bilah iyo waxa ugu xigaya kurus kuruska ugu xigaya ilaa kuruskiisa uu laasto ma dhima- ma dhinto jirka wuxuu nafaqaysanaya kuruskiisa marka nebigu wuxuu yidhi maa laka walaha adiga iyo maxaa iskin galay neef ga- yani geel dhumay faraha ka qaad dachaa iska daa faina macaha waxa- waxaa maceeda ah waxay wadataa micnaha xidaa'aha kabaheedii yani meel walbay mari kartaa wax looga baqaayo socol mataqaana maaha wasiqaa'ahana waa wadataa Een, yani weelkeedii sibraarkeedii ayaa caloosha wada markay iyada faraha ka qaadaysaa inaad uga baqayso mooye wax kale uga baqaysid inaad u baqaysa mooye ama bahalo iyo wax noocaas oo kale aad arg- og tahay ama halaag ama qolo dhacaysa uga baqaysid maahane far masaarisi gela faraha ka qaadaysaa taridu lmaa'a biyahay ku arooraysaa wa ta'kulu shajar dhirtan iyada daaqaysa halkaagama baahna faraha ka qaad xataa yajida ila- xataa yajidahaa ilaa uu ka helo rabbuhaa kii iska lahaa aduu faraha ka qaad iyadaa daaqaysa biyahay ku arooraysa ilaa uu ka helo ee, kii lahaa inta badanna dee yani xayawaanka yararka sida dawacada iyo waxaa kuma s- ku degdegi maayaan neefa gela marka waa ka isagana wasa'alahu waxaa la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam can ishaati arigii baa la weydiiyey ariga dhumay ka waran faqaala marka wuxuu yidhi khudhaa haddaa aragto ari baadi haddaa aragto khudhaa qaad buu yidhi qaado fainamaa hiya laka neefka ariga oo baadida adiga iska leh aw liakhiika ama walaalkaaba iska leh oo qof kala kaxaysanaya aw lidi'bi ama waraabagii waxa cunayay baa cunaya mar walba iyada waa dilantahay marka intii waraaba cun lahaa waxa lagu qaatay adigu ina hayso haynta aad haynaysid marka ma aha ina adigu leedahay ma aha yacni waa celinaysaa arigaaga ku daraysa hadhowdii markii qofkii lahaa uu yimaado baa u gudaysaa oo siinaysaa marka xadiiskan isaga marka wuxuu sheegay baadida aan ku celina insha allahu tacaala عن زيد بن- بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال سئل ولا ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كما وحل ويدي عن لقضة الذهب أو الورق آه، آه، لقضة باددة ذهب كي ورقة يعني فضة يعني لعقت دونتي أما ذهب النقض هذا كين جوت لعقت كين هذا جوت جبان لعقت جبان كدونتي هذا مالك هالشكور يعني مر بمشى جوت لعقت هذا فقال النبي مركو وحي أعرف أقونصو وكاءها ويلك كجد أقونصو محي كجد العقد وعفاسها أفحر كذا حرق كذا أقونصو وحي كحرنتها ثم كبعد عرفها واحد بافي سنة سنة سنة بافي فإن لم تعرف آه، هدي أن لا أقونسن ويدا يعني قفك لها فاستنفقها يعني وقوضنيس أدا قادنايا ولتكن هالنقطة وديعة آم، أمان أمانها كن نقطة عندك أكتادا يعني حرمك إذا تنلقى لو كدو أنت حرمك ما قاض إلا قف بافنا يا موي لما قاض هذا حرمك كو أركته آه، بعدتها الله ما قاضيس فرسارمس أديك لو ولا قادوش هذا هنسي adigu nin miskiin oo meesha tagay baa tahay maalmo joogaya marka inaa qaadda ma bahdo fain jaa hadduu yimaado daalibuhaa kii dalbaayey oo lahaa hadduu yimaado yowman min adahri sanadka maalin ka mid ah faaddihaa ilayhi ugud oo si lacagtiisii wasa'alahu wax- wasa'alahu wuxuu weydiiyey can daalati libili geela baadidiisii buu weydiiyey faqaala nebigu wuxuu yidhi ma laka walaha adiga iyo geela maxaa iskii galay dacaha iska dhaaf faina macaha waxaa maceeda ahaaday xidaa'ahaa kabaheedii iyo wasiqaa'ahaa weelkeedii bay wadataa taridu lmaa'a biyahay ku arooraysaa wa ta'kulu shajar dhirtay daaqaysaa xataa yajidahaa ilaa uu ka helo rabbuhaa kii iska lahaa wasa'alahu nebiga wuxuu weydiiyey can shaati neefka arigaa la weydiiyey faqaala nebigu wuxuu yidhi khudhaa neefka arigaha sii deyn daaratu baadi ah qaad buu yidhi fainamaa hiya laka adigaa iskale aw liakhiika ama walaalkaabaa iskale qof kala haynaya oo qabanaya aw lidi'bi ama yey iyo waraabaa cunaya kitaabu lwasaaya ma la joogaa ya ما نرجو أي والله سبحانه وتعالى أعلم